maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku soo dhigeen shaqsigii waday gaarigii shalay lagu qarxiyey aqalka madaxtooyada ee uu degan yahay madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan kaasoo la doonayay in lagu khaarajiyo wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi xasan ugaas cali ayaa u sheegay barnaamijka inay soo qabteen guud ahaanba ciddii ka dambaysa weeraradaas oo laga soo abuuray bay yidhaahdeen kooxaha dhagarqabayaasha ee bableen waxayna sheegeen inay gacanta ku hayaan islamarkaana baaritaanadu ay sii socon doonaan ilaa iyo dhammaadka oo ay sheegeen inay kuwo badan ka soo jawaabi doonaan waxay sheegeen maamulku inay qabteen badi dadkii weerarkaasi ka dambeeyey islamarkaana iminka ay ku xidhan yihiin xarumaha ciidamada nabadgelyada ee magaalada baydhabo ee gobolka baay wasiirka warfaafintu waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay la halgamayaan waxa ugu yeeray canaasiir ka soo horjeeda ammaanka iyo kala dambaynta dalka aana ugu baaqay shacbiga oo dhan inay iskaashi buuxa arrintaasi ka yeeshaan si buu yidhi loo gaaro yoolka wanaagsan ee soomaalidu ay hiigsanaysa ee ah in dalkan lagu soo dabaalo nabad iyo kala dambayn markii ay luntay muddo dhowr iyo labaatan sano ka hora